shirkan horta waxaa waaye waa lix iyo toban beri oo looga hadlayo dacatiyada haweenka adduunka oo dhan soo gaaro laakiin hadda soomaaliya ay hadda oo dhan ay ka wada socoto gobolladeeda oo dhan annaga waxaan bilaabnay labaatan iyo shantii ay meel walba ka bilaabatay waxaa laga rabaa shan iyo labaatankii nofembar waxaa bilowday in laga hadlo dacatiyada haweenka loo geysanayo sidii lagu joojin lahaa dhibaatooyinka haweenka haysto xagga muxuaha dhaqaale xumada xagga amni xumada xagga waxbarasho la-aanta xagga imbaawar la-aanta xagga dowladda xagga baarlamaanka xag meel everything oo ay haweenka xuquuq ku lahaayeen sidii looga hadli lahaa waxna looga qaban lahaa dowladda iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka baarlamentarianka kabineetka dowladda golaha wasiirada micnaha odayaasha aldariska ah muxuu ahaay sheegeen culamaaawdiinka dadka oo dhan soomaaliyeed oo qeybaha uu ka kooban yahay oo dhan siday arintaas way ka wada qeyb galeen sidii loo qaban lahaa arintaas loo joojin lahaa dacatiyada kadanka ah ee haweenka soomaaliyeed lagula kaco waliba siiba jubbaland ayaan ayaan ololahaas soo wadnaa ilaa december tobankeedii socon yaa idinka taageeraya marka shirkan shirkaas waxaa naga taageeraya u n d b iyo waxaa naga taageeraya unsom kismaayo waa gartay magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolada jubbooyinka marka laga hadlaayo waxay kamid yihiin meelaha ugu daran ay ka dhacaan tacdiyada dhanka haweenka iyo jinsiga marka tacdiyada ugu badan ee haweenka lagula kaco maxaa kamid ah deegaanadan wallahi horta dadka taxatiyada waxay u yaqaanaan kufsi keliya ma aha waxaa ugu daran waxaa ugu daran oo hadda anaga dhibaatada ugu faraha badan ay nagu hayso waxaa weeyaan ixtiraam la-aan haweenka aan la ixtiraamaynin xuquuqdooda aada loogu gudbo gabdhihii yaryaraa oo f j m ki uu kusoo batay oo gudniinkii fircoonigaha si xun loo sameynayo xaafad walba lagu gudayo teetana iyo dhiigbax u dhimanaya waxbarasho la-aan haweenkii oo weliba markay gabdhihi yaryaraa inta hore ilaa fasalka koowaad ilaa sideedaad iskuol baa loo diraa ilaa lixaad toddobaad laakiin hay iskuolka markay galaan boqolkiiba laba ayaa ka dhigataa sababtaas waa garaweyne markaan assessment sameynana waxaan ogaanay gabdhaha inay macalimiin iskuol ayn jirin oo gabdha ah sidaa daraaddeed gabdhihii iskuolka wadi karin iyo guur oo ku imaado deg deg ah oo ay gabdhihii kaga haraan waalidiintooda ama guurka ku qasbaan ama haddii loo guuriyo ayagoo yaryar oo markaa iskuolkii isku wadi waayaan duruufta keen weyso ilaa ninka guursanaya waxaa la arkaa in awood badan lahayn gabadha markaa yar markuu guursado inay iska urowdo inay ilma iyo la rafaado ilmihii wax ka haynay jirin iskuolkii waxbarashada sidii kaga harto ololahaasna wuu jiraa iyadana marka dacatiyada haweenka kadanka waxaa weyaan haweenka wax loo ogol yahayba male waxaan u ogoleen shacabkii iyada ay dhashay hooyo waa warshadii ilmahe bini-aadamka samaynaysa waay dadkii ay iyada samaysay ilaahay baa sameeye ee caloosheeda ka soo baxay kurisay inaaskeeda nuujisay ay soo barbaarisay ayaa dactiyada ku samaynaya waxa uu wada socdo oo xoolaheeda iyo xooggeedii raba inuu duudsiiyo waa dadkaas weeyaan wasaaraddaadu haweenka iyo maamulka jubbaland maxay ka qabteen marka tacdiyada noocaas wallaahi weerarkaasaan ku jirnaa dowladda hadda maanta go-aan bay soo gaartay barlamentarianka iyo golihii wasiirada culamaauddiinka aldariskii dhalinyaradii hooyooyinkii go-aan baa la soo gaaray waxaasna go-aanka sharciyo in laga soo saaro oo haweenka ka dhanka ah arrimaha loo geysanayo ay dowladda ay sharci cad oo lagu kala baxo oo haweenka arrimahooda iyo koontooda banaanka lagu dhigaayo maanta soo gaarnay shirkan lix iyo tobanka maalmood soconaya ee looga hadlaya arrimaha tacdiyada muxuu ka bedeli karaa marka tacdiyadii haweenka loo geysanaya horta wuxuu ka bedeli karaa haweenka horta marka horeeto waxay u noqonaysaa wacyigelin ayaga naftirkooda xuquuqda ay leeyihin inay ogaadaan marka labaad dadka muxuu ahaay xadgudubka samayna naftirkooda ayay wacyigelin u noqonaysaa waxayna ogaanayaan in ay hadda dowlad jirto tallaabo qaadi karto xakamayn karto la xisaabtami karto celini kartona waxan marka sidaa daraaddeed waxaa la tusinaya dadka waxaa la barayaa edab waxaa la barayaa siduu sharciga qabo waxaa la barayaa dadka inay human being yihiin oo ay xuquuq leeyihiin inay xuquuqdooda lagu soo xadgudbi karin inaan la soo aadi karin dowlad inay jirto maxkamada in lala aadi karo in la xiri karo in sharci lagu qaadi karo macnaha berigi hore waxaasoo dhan ma jirin laakiin hadda waxaa jira maxkamad yaa dhisan gabadhii lagu xadgudbaa ama xoolaheeda la qaataa ama shaqadeeda xoog lagu soo xadgudbaa maxkamadaanu gudbisanaynaa looyaraa joogaan waa la dacweynaya shaqadana waa laga qabanaya